cabdisamed maxamed ayaa si xun ugu dhaawacmay camaliyadii u dambeysay ee ka dhacday xerada warshadii hore ee nacnaca ee magaalada muqdisho halkaas uu ku qaadanayay tababarkiisii ugu horeeyey ee ciidannimo askarigan oo si xun ugu dhaawacmay madaxa ayaa dowladda federaalka ka helin wax daryeel caafimaad ah taas beddelkeedana loo sheegay qoyskiisa in uu la mid yahay qof ku dhaawacmay suuqa bakaaraha oo kale fartuun cumar maxamed oo ah haweeney habaryar u ah askarigan islamarkaana soo korsatay ayaa iyadoo ilmada ceshanla waxay ka sheekaysay sida uu ku dhaawacmay cabdisamed iyo sida dowladdii uu u tababaranayay u dayacday waxay sheegtay in muddo ay ka daba wareeganaysay dowladda iyo saraakiisha ciidanka si ay ugu taakuleeyaan dhaawacan halista ah ee askarigan balse waxay tilmaamtay in aysan weli arkin cid ay ka heshay garab istaag iyo xitaa wax naxariis ah cabdisamed habaryartiisaan ahay ardayuu ahay iskooluu dhammeeyey dugsi saruu dhammeeyey sidaas darteeduu nacnaci u galay nacnaci hadduu galayna waa uun lagu dhex qarxiyey qaraxaa ka ag dhacay wiilkii waa dhaanwacayay digfeeraa la keenay qaliinaa lagu sameeyey titoorkii habeenkiiaas aragna wuxuu yidhi wiilkaada ma noolaanayo maamo haloosha adkayso madaxiisa jug xooganaa ku dhacday marka aaduu uga dayriyey waxyaabo badanoo inta ka sheegi karinaa jirto waxaawaay marka aaduu uga dayriyey siddeed iyo toban maalmood a c u-gu ku jiray waa laga soo bixi afartan iyo shan cisho aan ku jirnay digfeer lacag warqad ku qoranay noo keeneen waxay dhaheen lacagtaan bixiya waxaan dhahnay annaka ninkaan niimo keenin xero ciidanoo ku dhaawacayey xero ciidanoo ku jiriyey ciidankii keenay u doonta ciidamada imaaraadka qoranayaan oo milatariga u ahaay sidii ninba nin la iigu maalinta uu dhaawacmaa wiilal waxay dhaheen ciidanka la keenuu ku mushaaraya sidii anaba isaga aamusana maalin dhaweeta wacay bishaan kowdeedaan wacay wiilal yaryaroo talayaal waxay dhaheen maamo anaka waxba kama galno ninkii weynaay oo kor naga wada haystay oo xasilinta kor ka haystay wac lambarkiisaa la isii waawac waxaan dhaa walaalo cunugaasaa jiro cabdisamedaa la yiraahdaa meeshaasuu ku dhaawacmay xere ciidanuu ku dhaawacmay maxaa dhacay cunuga xaq mana igu lahan miyaa mushaar mana igu lahan miyaa su wuxuu yiri maama runmaan kuu sheega amase been runa ii sheegaysaa wiilka ama uganda ka imaadoo dhah mayaan dhah uganda kama imaaninaa eri soo baxaayo guutadii lixaad oo la qaadayo ku jira qaraxaas ana qabsaday waxbaha isdaalin inuu dhahay ninkaas soo bakaara ku dhaawacma camal ee la meel tahay dowladda federaalk ayaa caan ku ah dayaca askarteeda kaga dhaawacanta dagaalada saacadihii lasoo dhaafay ayayna ahayd markii sidaan oo kale ay cabasho u muujiyeen qoys askari ka tirsanaa dowladda federaalk oo dhaawac soo gaaray kaas oo ay dayacday dowladda federaalk dadka qaar ayaana ku sifeeya askarta noocaan ah inay yihiin ma liibaanayaasha lagu liibaanay